maxaa cismaan maxamed ciyaartii xalay ciyaar aad u qiimo badan bay ahayd laakiin dhacda xun baa dhacday anigu waxaan taageersanaa faransa koobka adduunka finaalihiina waxaa ka dhacday finaalada weligeedaan dhicin oo awood laysu sheegtay afar iyo laba ah anu de ismalayn croatia waxaa dil looga badiyo anugu waxaan saadinlayay hal iyo eber laba iyo hal oo ah mataqaanaa nasiib laakiin afar iyo laba looga badiyo awood ah dee waa u qalmi faransa sanadka koobka yuurada wuxuu kaga samreeya allah tanna waa u qalmi inuu koobka adduunka ruxo sheekada horta dhacda waxaa weeye koobka adduunka koob mucjisaa uu noqday koobka adduunka hadda socday waxaana mucjisada u noqday qaramadii layslahaa waa gaarayaan siddeed iyo afarta baa waxay ku hareen meelo foqolcaqliya lix iyo tobanka sida portugiiska iyo argentiin qaramadii waaweynaayo dhan brasiishii layslahaa oo aan islahayn oo koobka nimanka ugu awooda badanna waxayba ku hareen sideedii biljin baa timid ingiriisku aan islahaa gruubyo stageka soo dhaafi maayo baa sanadka wuxuu yimid afartii marka waxaan islahaa sanad koobka adduunku meel kalebuu socdaayo xitaa faransiiskii aan watay oo aan taageersanaa baa waxaan islahaa waa haraya wuxuu maraya waddooyinkii qaramada waaweyn shacabkan de waxay taageerayeen mar walba qarankooda marka haro qaramada waaweyn in lala haro laakiin faransiisku awooddiisii buu sii watay taa weye afrika waxaa dhacdada horta ugu layaabka badnaan la yaaba waxaa weeye sinigaal oo la yidhi kaarar bay ku hadhay meel ay ku qoran tahay ilaa laanka oo koob adduun cid kaarar ku hadhay garan maayo marka fifa horta waa dhinaceynaya maaqaan waxaan islaha annagu waxaan islaha afrika qarankaas ay inii soo baxaya qaranka iyagina kaarar bay ku hadheen ma aad baa mahadsan bismillahi raxmaan raxiim magacayga waxaa weye cabdillaahi aadan xali kaas baa la dhahaa wallaahi xaqiiqatan ciyaarta xalay waxay ahayd ciyaar aad oo aad u xiiso badan dadkao dhan ay wada sugaayeen xaqiiqatan haddaan ka hadlo ciyaarta carcarteeda iyo maaragtay sharaxaad badan naga siiyo ciyaarta waxay ahayd ciyaar aada isku dheelatiran bed xaqiiqata marka laga hadlo kambiyada hore waxaa xaqiiqatan dhihi karaa waxa ciyaar wanaagsaneed croatia waayo waxaan dareemaysaa boshishinkeeda wuxuu ahaa lixdan iyo sagaal qolada kalena waxay soddon iyo koob ahayeen boshishinka intaas kala wateen shoot on targetkana wuxuu ahaa toddoba kuwankana waxay afar bay ahaayeen waxaad dareemi karaa qaabka ciyaarta u kala socotaagaas ka dareemi kartaanba xaqiiqatan waxaan taageersanaa kooxda croatia oo waxa weeye muddadan waxay la soo baxday carcar gruubadiina waxay kusoo baxday nine plus bay wadatay nine plus meesha kale gurbada kale qolooyinka kale gurbada kale kusoo baxayeen lix afar shan waxyaabaha kusoo baxayan yadoo nine plus bay wadatay waxay ahayd kalinka e bay haysatay wallahi xaqiiqatan kooxyo badan baa jiray oo aan taageersanaa oo aada u taageersanaa waxaa ka mid ahaa kooxda faransiiska oo xalay isla dheelaayeen waxaa kaloo ka mid ahaa koox la dhaho portuguese waxaa kaloo ka mid ahaa koox la dhaho germany oo iyana hartay gurbadaas gurbada ku hartay wallaahi labada kun iyo labaatanka xaqiiqatan waxaan rajeynaynaa afarta kooxood aan watay oo hadda nii soo sheegay insha allah waxaan rajeynaya ina guul wanaagsan gaaraan haddii ilahayna gaarsiiyo xaqiiqatan markaan ku noqdo ciyaarta xalayna ciyaar aada u wanaagsan oo qurux badan oo maasha allah bay wax soo dhigan kooxda croatia waxa weeye tabartooda waa ciyaareen dee nasiibku waxa weeye guushu laba nin kama qoslisiiso qof unbay ka qoslisiisaa sababtaa ciyaar waxay soo bandhigeen qurux badan qaab ciyaar wanaagsan haddii la dhaho dhex dhammaystiran dufaac dhammaystiran weerar dhammaystiran dee nasiibkuna waa iska jiraade xaggeeda waye kubadda oo dhan baa iska nasiib ah wallaahi wax kala dhihi maayo inaan u hambalyeeyo mooye inaan hambaliyada hambaliyo on dhahaya hambaliyo hambaliyo faransiiska waa hambaliyanaya waayo waa naadigayga labaad aan watay xaqiiqatan koobkan waxaa hore u qaaday waa markaan aan kaso croatia ingiriis ka soo baxday waayo labada kooxood aan taageera aan watay
magacaygu waxaa la yidhahdaa cusmaan yaasiin maxamuud fikri ahaan ciyaarihii xalay dhacay waxay ahaayeen ciyaari aada u kulul waxaana la filayay dadku inta badan waxay taageersanaayeen ama ay filayeen in kuruwaadku soo baxo laakiin faransiisku waxay muujiyeen wacdaro ka daran kii ninety eightkii qaranka faransiisku horta waa qaran adag koobka finaalaha laba jeer bay yimaadeen marna waa qaadeen marakan markii labaad bay ahayd aad bay macni u xiiso badneed ciyaartii ay soo bandhigeen bokbo iyo hadduu ilaahay ku idmeeyo umitu iyo mambebe iyo ciyaar aad u adag bay ahayd kurawaadku waa dadaaleen laftigooda weerarkooda waa badnaa bool boosashka markii la fiiriyo xagga ciyaar wanaaga kurawaadka waa fiicnaa waa la ohan karaa laakiin jaanisyada ay faransiisku helaan ma ahan kuwa luminaya kuwo waxay ahaayeen shabaqa garaacaya waayahay koobka intuu socday adigu kooxdee taageersanay anigu waxaan taageersanaa faransa intuu koobka socday qaranka faransa magacaygu waa maxamed cali salaad waxaan ka mid ahay dhallinyarada gobolka karkaar haddaan ka hadlo ciyaartii xalay ee u dhexaysay faransa iyo kroatiya ciyaar fiican bay ahayd inkastoo aanan arag finaal layska dhaliyo afar gool iyo ka badan lix gool aduu lix gool afar iyo laba ay ku dhammaatay anigu waxaan taageerayay shakhsi ahaan waxaan taageerayay kroatiya marka faransa qaaday koobka si fiican bay u qaaday waxaa laga qaaday koobkii labada kun iyo lix iyo tobanka oo yuura yuurada waa laga qaaday ciyaartu si fiican bay u dhacday fantastico adigana aad iyo aad baan kuugu mahad celinayaa anigu waxaan taageersanaa burtuqaal oo hadhay jarmal xalayna waxaan taageerayay croatia